mas-uuliyiintan iyo hogaamiyayeen gudoomiyaha degmada caabudwaaqa muxidiin aadan weli iyo wasiir ku-xeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda ee galmudug cabdinaasir axmed weli iyo weliba yobooq danaha deegaanka baqdaad oo ku mid ah deegaanada hoos qoyon degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud meelase iyo hadeereen boqolaal ku mid ah dadka abaaro iyo saameeyana qaar ku mid ah bulshada ka dhaqan degmadaasi weliba mas-uuliyiinta iyo ankuwarbiyana xaaladii nololeed iyo dhibaatooyinka iyo kala kulmeen abaarta ku jarta dalka gaar ahaana deegaanada maamulka galmudugga dadku inta badan abaaraa kusoo laalaabtay abaarihii waa kusoo laalaabteen waa kusoo laalaabteen dadii dunyada dunyada way dhammaatay waxaa hadda harayna waa wax ayaga la caqeelahayo wax ayaga la caqeelahayo oo ayagoo caqeel u baahan dad iyo dunyaba caqeel buu u baahan yahay
haddii caano iyo iib maanta iib male had male canana male waana deegaan bilaara sida awgeed haddaad soo booqateen hore baa idin sugi jirna war maamulku muxuu idin soo gaari lahay waa dhihi jirna maanta saantaad noo imaateen waa alxamdulilah waxaan idin sheegaya dadkaan aad arkaysaa waa dad deegaanka hore u deggana iyo dad ka soo kordha wax tarno dawla maamul goboleed inta hantida leh way ka wa ugu wada baahan yihiin waxaa la isugu yimid baahida taalla meeshaan dhibka yaalla dad iyo dunyaba maanta haddii alla kuu runya waxaa weeyaan waa liitaan dunyadiina waa hormadhay dadkiina waa ku daba jiraan haddii ilaahay weynaado waaxid ahaa meeshii loo carari lahaa meeshaa gudoomiyaha degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduuda muxidiin aadan weli iyo sidoo kale wasiir ku-xeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda ee galmudugga cabdinaasir axmed weli iyo weliba dadka deegaanka iyo kudhugunsidana baahidii nololeed welina dadka deegaanka iyo onbalan qaadana ini ka maamul ahaan iyo garab surmo doonaan
abaartaas dadkii dunyadaba saamaysay xoolihii dhammaysay dadkii biyo la-aan ay jirto fara badan dadkoo saasoo kale xagkay meel u degan yihiin waxbarashay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin waxyaaba badan oo nolosha asaasigeeda baa ka maqan sida noogu muuqto duufahaasay ku xeeran yihiin waxyaabahan waxaan rajaynaynaa kolley ummadda ilaahay unbaa diyaad kale in ilaahay xaggiisa waxu weydiinaynaa inuu ilaahay roobka keeno
qayladhaan dheer baan gaarsii doonnaa haddii ilaahay idmo deeqbixiyaasha iyo dadka caawiya dadka barakacyaasha ah xaaladda meeshaan ka jirta u jeednaa hooyla-aan baa jirta biyo la'aan cunno la'aan wax badan baa ka jira deegaankan runtii waana dad ka soo qaxay deegaano kale iyo waddanka etoobiya